galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabinta iyadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho galabta barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa toddobaadkan shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho waxay kaga digeen qoondada boqolkiiba soddon haweenku ay ku doonayaan baarlamaanka iyagoo haweenka ugu yeer inay ku xasilaan guryahooda barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo asagu bayaankan soo saaray kana hadlay arrinta la xidhiirta qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka arintana la socday iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah haweenka ugu jira gulufka xoogan helidda qoondada boqolkiiba soddon ee baarlamaanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aan ku horeeyo sheekh bashiir maxaad ka hadasheen bal mar kale haddaad dib noo xusuusiso toddobaadkan sidee baad u wajahdeen arrintan sidee bay ahayd ka hadalkiina bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam wabacd dhammaan waan salaamayaa intaas kadib runtii intaanan ka jawaabin barnaamijkaas waxaa aada iyo aada ula yaabanahay annaga bayaanka soo saarnay wuxuu ahaa bayaan ka kooban toban qodob toddoba ka mid waxay ka hadlaysay doorashooyinka iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa iyo sidii yani codka dad fiican loogu soo saari lahaa iyo waxyaalaha xaaraanta ah sida laaluushka iyo shahaagti zuurka ay ka mid tahay iyo dadka in damiirkooda iyo codkooda la gato iyo in maaragtay dadka lasoo dooranayo dad fiican ay noqdaan arrimihii muhimka ahaa oo saameynta lahaa oo talooyinka dhexalgalka ahaa oo ku saabsanaa mawduucaas waxaa moodaa warbaahintiin inay maaragtay aysan sidii loo baahan aysan looga hadlin baa moodaa midda kale mawduucan runtii waxaa weeye mawduuc hadda anagu markii koobaad aan ka hadlana ma ahayn waa noo horeysay sababta aan uga hadlana maaragtay waa maslaxadda caamkaa anagoo eegeyna iyo waxyaalaha diinteeda islaamka aan ka fahmnay oo danaha ummaddan ay ku jirto baan uga hadalnay marka mawduucaas inuusan sax ahayn baa anaga noola muuqata maxaa yeelay waa mawduuc markii la eego meesha ka soo jeedo iyo cidda ka dambaysaa dad anaga ma dad annagana mateli kara ama annaga noo daynaya ma aha waa barnaamijyo ay wataan dadka gaalada ah oo maaragtay u ololeeya iska horkeynka ragga iyo dumarka waa waa maaragtay masale caalami ah weeye oo waddamo badan ka jirta marka waddamo kale wax ka jira oo maaragtay gaaladu ay ka hirgelisay ama ka hirgelinayso in anaga naloo soo guuriyo oo bulshadeeni lagu buriyo baa noola muuqata runti waana ay waana ay tahay oo waan maaragtay inshaata fitiri doona haddaan jawaahir hadalkan culummadu gaar ahaan qodobadan sida gaarka u quseeyay ololaha siyaasadda iyo waxyaabaha hadda socday boqolkiiba soddon marka hore maxaa idinkaga soo baxay bayaanka culummada waxaa noo soo baxay bayaanka waa akrinay waanan aragnay waxaa noo soo baxay inaanay ahayn wakhti munaasaba iyo erayo wakhtigeeda kusoo aaday haweenka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto dabcan dhibaatada dalka ka dhacday ayaa sababtay markaan aragna cadaalad darrada markaan aragna dayaca markii caruurtiina lagu dayriyey markii dal iyo dibad ay dhibaatada nagu qabsatay haweenka soomaaliyeed waxay go-aansadeen inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka horumarka soo celinta amniga afar iyo labaatanka saac ayaan shaqaynaa waxaa suurtagala inta haweenku karo in badan oo aan karin inay joogaan marka dabcan waxaan isleeyaha ma ahayn bayaan munaasaba qodobadaas waxaan una arkaynaa inay tahay mid aan laga fiirsanin oo aan isleenahay waxay dhabarjab ku tahay gabdhaha soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan dalkooda gabdhuhu in marka wax la qabanayana aan wanaagsannahay marka ay dhibaatadu ay maaragtay siyaasadda marka loo yimaadana in gabdhaha soomaaliyeed loo arko inay maaragtay guryaha ku jiraan waa ku jiraynaa guryaha haddaan cadaalad helno laakiin laakiin waxaan rabnaa inaan isweydiino maxaa siyaasadda noo diiday cabdullahi maxamed shirwaac doodahan toddobaadkan taagnaa ee haddana ay sheekh bashiir iyo jawahir ka hadlayaan bulsho rayd ahaan aragtida culummadu iyo aragtida haweenku ay qabaan markaad isbarbar dhigtaan maxaa idin muq bismillahi raxmaan raxiim horta bulsho rayda markii la yidhaahdo culimmada iyo haweenka waa ka mid waayo labadooduba ma hubaysna lebis askareedna ma wataan marka annaga in culimmadii iyo haweenkii isku dhacaan waxa weeyaan dhib weyn bay nagu haysaa aada iyo aad waxaanan ogaa anugu iyadoo wada hadal uu bilowday oo culimmada iyo iyo haweenku ay is arkeen runtii maalintaas hawl kale ayaan yeeshay ma aanan tegin laakiin warka isoo gaaray wuxuu ahaa in dib loo ballamay oo ay muxuu ahay culimmada iyo iyo hogaanka ururada haweenku ay wada hadlayaan wada hadalkaasi uu bilowday marka arrintan hadda cusub waxay muujinaysaa in doodii aysan weli laga midho dhalin loo baahan yahay arrimahaasi in lasii wado laga wada hadlo annaga sida aan u aragnaa bulsharadeydu waxa weeyaan wixii la dhibsanayo in muxuu ahaa laga wada hadlo la yska qanciyo la muxuu ahay intii la intii la doono la iftiimiyo oo qolo walba hiba ay si ay u qanacdo in in in laga wada hadlo ayay annaga noogu muuqataa
sheekh bashiir ma waxaa jira meelo si gaara aada u uskanaysaan oo aada leedihiin haweenkani kuma habboona qabashada xil siyaasadeedka noocaana mase guud ahaan ka qaybgalka siyaasadda haweenkaad diiniyan aada leedihiin waxbaa ka qaldan oo ma ahna inay bannaanka yimaadaan bal noo tafsiiri halka aada adigu dul taagantihiin bismillah horta waxaa ka horeysa middaas runtii waxaa horta mawduuc mawduuc haween iyo culmo ma aha tafsiirkaas ama sidaas si sax ma aha culummadu maaragtay dad koox ah ama dan gaari lama aha dumarkuna sidoo kale aan rajeynayna insha alla tan kale waxaa weeye runtii maxaanku dhahaa dumarka kaalintooda iyo dowrkooda cidna ma inkirayso oo haddii diinteenna iyo bulshada iyo dhaqanka iyo taariikhduba iyo waaqicuba intuu waa sheegahayaan laakiin waxaa weeye maadaama dalkeenu hadda u burburay oo hadda u dhismahayo siduu u dhismahayo ayaan waxaan rabnaa inay ahaato si fiican oo ka tarjumaysa diinteena iyo dhaqankeenna oo aan looga faa'iidaysan dana kale baan rabnaa waan soo wada waan soo wada waan soo wada marka maadaama hadda aan dhismayno ayaa waxaa jirta yani qorsho ah dhismahan in dad kale ay wax ku daartaan bay rabaanoo wax ku darsadaan bay rabaan dadkaasuna waa dadka aanaan isku diinta ahayn isku dhaqanka ahayn weeye waxay doonayaan marka inay barnaamijka dumarka uga faa'iidaystaan inay hirgeliyaan qawaaniin iyo caadooyin ayaga ay maaragtay ay aaminsan yihiin bay doonayaan marka mawduucan ah in maaragtay kooto la siiyo dumarka oo ku salaysan kow in dumarku ay dulman yihiin oo bulshooyinku ay dulmiyeen ama ragga ay dulmiyeen oo cadaawad rag iyo dumar ah ee laga ambaqaadahayo arrinkaasi diini ahaan waa khalad waaqic ahaan wax jira ma aha hadduu ka jiro meelo kale waa ka jiri kara waddamada kale gaalada anoo ma naqaano runtii waa jirtaaba ilaa hadda meelo waxaa jirta maxaan kor dumarka dumar ahaan mushaarkooda loo yareeyo ayadoo maaragtay gabadha iyo wiilkii isku shahaada yihiin isku shaqo yihiin ayaa dumarkii dumar ahaan loo mushaar yeelanayaa magarata diintan waxaas ma ogola marka almuhim dagaal ka socda meelo kale ama ka tarjumaya duruufo kale ayagoo aan ka duulahaya baa dalkeennii waxaa la keenayaa yani maxaa fikrad ah in dumarkii la dulmiyo oo ragga ay dulmiyaan ama ay bulshada dulmiso arrin saxana ma aha waa taariikhda looga been sheegaya weeye gabdhaha maalan maantay u ololeynaya arrinkan uu horboodahay waxaa ku filan mid kasta inay dib u eegto gurigay ay ka timid iyo cidda soo korisay iyo cidda soo barbaarisay waalidiinteeda say ahaayeen ay ka tusaale qaadan kartaa qof kasta waa la soo barbaariyey waalidkeedii qiimaha laha ayaa soo barbaariyey waxbay soo bareen way soo saareen garamaysid marka dumarka ay ka imaanayaan ama dumar waxaa u meerinayaa inay wareystaan weeye qodob qodob weyn baad ka hadlaysaa sheekh bashiir laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano bal ma waxaad diidan tihiin xil siyaasadeed oo hebel iyo hebela mase doorka ay haweenku leeyihiin guudahaan baa si wax idinla muuqdaan meesha waxaan horta barnaamijkan kootada la yidhaaho baa anagu diidana maxaa yeelay waa barnaamij ka tarjumaya caadooyin iyo duruufo kale ka tarjumaya iyo dhaqan kale buu ka tarjumahaya marka in lasoo guuriya maaha walila haddii lasoo wuxuu wato dhan buu la soo guurahayaa ee go-aankan waxaa lagu gaaray kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaa bakiin loogu gaaray waxaana lagu gaaray in dumarka barnaamijka la yidhaaho awoodsiinta dumarka baa jirta oo ku salaysan dumarku waa awood la-yihiin xataa midda guriga joogtaa guriga ay joogto iyo ninka ay la joogto iyo caruurta ay dhaqayso inay wax liita yihiin oo ay ku- meesha ku dulman tahay baa loo fasirahayaa gabadha la joogta gabadha la joogta waalidiinteed oo hooyada la joogta abeeda la joogta oo la shaqaynaysa inay dulmantaa loo fasirahayaa marka tafsiirka noocaasa ayaa inta laga ambaqaaday ayaa waxaa leeyahay sidii dumarka looga saari lahaa guriga looga saari lahaa in eh, maaragtay maxaanku rahaa hooyadii aabihii iyo caruurtiis adeecaan looga saari lahaa ayaan maaragtay awoodda u siin marka barnaamijkaasi waxaan ka wadaa yani koobto keliya maaha waa barnaamij dhammaystiran weeye oo meelo badan taabanhaya oo xataa taabanhaya in la yidhaha gabadhu marka dambe ee maaragtay yani xaqa ninkuu leeyahay ayay leedahay oo dhammaystiran diini ahaan xataa jawahir doodaha la xar inaad guryihii ka soo baxdeen inaad eh, dadkiini waana dulmin aad leedihiin meelahaba ku salaynaya sheekh bashiir sax ma tahay sax ma sababtoo ah een, qofka bini aadanka ah ilaahayaa abuuray ilaahay markuu dadka abuurayna qof walbaba waajibuu siiyey annaga culimmadeenna ma caayayno ma dhaleecaynayno laakiin waxaan aaminsannahay ragga soomaaliyeed markaan dhalna raggay qayb ka yihiin Een, hal masalena meeshay taallaaho culimmadii haweenku waxay isku hayaan ma jirto annaga dowladdaas soomaaliya oo la dhisaayo ayaan waxaan ka doonana koonto koontada haweenka waxaa ka xun oo la ogolaado dalkan lagu dhisay four point five wax la dhaho ummad ilaahay simay oo aan kala nasab fiicnayn oo aan kala tiro badnayn oo meel lagu tiro kooba ayna jirinin ayaa lagu shaqeeyay waxaa la yidhi xala loo arkay annaguna xal waxaan u arkaynaa boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon horta gaalo nooma soo dhiibin wax ku xiranna ma jiraan boqolkiiba soddon waa xal waxay- waxaa lagu tegi doonaa mar marka la dhigo santuuq gabdhaha cod iyo qof la yidhaahdo gabdhaha soomaaliyeed aqoonna way leeyihiin dadnimona way leeyihiin markaasaa la ogaanayaa bal inaan dadka u yarnaya inaan u badana anagu xal- laakiin eh, dooda dooda sheekh bashiire la xiriirta in- in- in- midda kale oo ah annaga waalidkeena barbaariyey marka la akhrinayo waalidkeena akhlaaq iyo asluub iyo anshacu nagu soo barbaariyey waana waxa midda aan hadda u taaganno dalkan inaan ku difaacna aan u rabno Een, marka labaad gabdhaha soomaaliyeed geedaha hoostooda ay daadsan yihiin habeenka kowda habeenimo markaa wadooyinka marto waxa jaadka iibinaya caanaha gadaya waa gabar soomaaliyeed Lala ka xarnaa, eh, cidda cidda wadda boqolkiiba soddon waa ayo haweenka Eh, maxaa keenaya inaad eh, beesha caalamka la hoos gashaan been miyaysan caalam lama hosgelin horta been caalam haweenka kaliya maahane ragga soomaaliyeed dowladda soomaaliya loo yeeriyaa wax walba gaalada haddaan ka dhannahay subax barqaa dalkaa laga saaro dadka iyo dalka iyo dowladda iyo soomaalinimada intaan isu taagno aan wax isku ogolaano markaan isdilnay qabyaaladii qabiil isku laynay markaan isku ogolaan weyn inaan wada noolaano marka qaarba meel jiixday marka calanka la kala qaatay soomaaliya waa la kala saaray jabtar jabtaraa laga dhigay adduunka inta ku maqan iyo inta inta joogto waxa imaan doona ayaa ka badan waxaana aaminsanahay een, baktiga waa cunaa fuudkiisa macaba ma dhacayso Cab- cabdulaahi intaad ka og tihiin ma waxaa jira cadaadisyo iyo gacmo kale oo lug ku leh eh, eh, arrintan haweenka sida culammadu sheegayaan mase waa wax ka yimid baad isleedahay eh, arrimaha siyaasadeeda socda haweenku waxu rabaan M- ma qabtaa fikirka in reer galbeedku lug ku leeyihiin eh, ololaha jawaahir iyo dadka la midka Eh, waxaan rabaa inaan taas intaana ka jawaabin aan in yar gadaal u noqdo waxaan u malaynayaa eh, hawshaan ay mudday soo tixnayd gabdhaha matalan eh, fawziye xaaji aadana u dambeyday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahayd iyo wasiir wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka tahay talweyn markaad si u fiiridid Eh, matalan maryan qaasim waxay ahayd shan wasaaradood afar wasaaradood isku hayday oo afar wasaaradood oo muhiim ah Ah, weliba waxay sameyday barnaamij aada u muhiim u ahaa oo aan filayo eh, sheekh bashiir iyo hay-adda culummadu inay aada ugu bogeen oo ahaa hal milyan oo caruuri inay muddo saddex sano ah aadaan dugsiyada oo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto marka yani waxa weeyaan eh, gabdhaha soomaalidu mudday hawshan soo wadeen oo arrinta kootadu waxaad moodaa inaysan arrin mar lala soo booday ma aha ee waa arrin muddo soo soconaysay wada- culummaduna way ogaayeen oo arrin qarsan ma ahayn matalan eh, imbigati ayaa lagu gooyey in muxuu aha mataqaanaa number fiican la siiyo arda muxuu ahay haweenka way soo socotay oo waqtigii sheekh shariif ay joogtay labadii kun iyo labayo tobankiibay ay timid Eh, intaas waxay ku dacwoonayeen kootadaydu way naga kala dhiman tahay hadda waxaan haysanaa afar iyo toban hana loo kordhiyo oo boqolkiiba soddonka iyaga hala gaarsiiyo doodaani marka dood waxay ahayd muddo soo socotay culummaduna dee dabcan way la socdeenoo way ogaayeenoo sida sheekh bashiir sheegay waata horey looga hadlay ha arri- arrinta hadda meesha te- ka keentay waxa waaye midda kale oo aan anigu ogahay waxa waaye waddamada reer galbeedku koota ma laha kooto oo dumar oo meel u go-an ma laha laakiin barnaamij waxaa jira dumarku ay diriqsadeen oo layska og yahay oo muxuu ahay fikriga muxuu ahay liberalismka la yidhaahdana ka mid ah oo ah yacni qofka bini aadamka waxaa jira laba fikradooda waaweynaan u malaynayo in la wada ogyahay haddaan laakiin dadka xasuusiyana dhegaysanaya waxaa waaye fikri waxay leedahay shaksiga ayaa muhiim ah fikri kalena wuxuu leeyahay yacni mujtamaca ayaa muhiim ah yacni waxaa muhiima intii meel ku wada nool ayaa aasaasi ah marka haddii isbeddel la rabo ha laga raadiyo mujtamaca oo dhan qolana waxay leedahay maya mujtamaca waxaa laga raadinayaa isbeddelka shaksigaa laga raadinaya qof wanaagsanaa la samaynaa qofka wanaagsan markii la sameeyo ayaa mujtamac oo dhan wanaagsanaanaya marka yacni waxaa jira fikri afkaar kala duwan ayaa jirta marka waxaasi waxay dhaleen waxyaabaha hadda culummadu ay aada uga cabsida qabaan oo ah yacni in dadkan maaragtay muxuu ah jinsiyada isu guursanaya oo kaleeto iyo waxyaabo lamid oo kasii daran iyo inay inay yimaadaan marka waa welwelkaas culummadu way qabaan haweenkuna waxay qabaan in waktigan hadda jira lagu soo beegay kootada in la diido in ay iyaduna tahay wax kaloo meel kale ka yimid marka ani waxaan dhihi lahaa sidaan ku bilaabay waxay u baahan tahay arrintani in la wada hadlo sheekh bashiir imbegati ka soo bilow laba kun iyo afartii wadankan marxaladuu soo maray ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahaayeen wasiira bay qabanayeen doorka intaas la eg baa jiray maxaa saacadihii ugu dambeeyey ee olalaan socdo maxaa arrintan kusoo beegay miyaysan meelaha qaar u muuqan in siyaasada kulug leedahay oo aad dad gaara aad aad cadaadis saaraysaan horta markii ugu horreysa maasaan kuu sheegay anigu hadda ka horna sanadkii ahayd maaqaan laba kun iyo tobankii maaqaan ama kob iyo tobankii ma garanay mar baa jirtay dumar badan aan isku yeernay hoteelka naaso hablood baa jiray oo mawduucaan kala hadalnay ani culimo kale aan ahayn oo aan doonay inaan fahamsiino islaamku sida u arko kaalinta dumarku si u qaadan karaan sida ay tahay baa horta jirtayba horta anagu waxaan tilmaamaynaa maxaanku idhahaa dumarku inay kaalin lahaayeen yeelan karaan arrinku waxaan ka hadli maayo kaalinta ay leeyihiin balnooshe maxaanku de kaalinta ay leeyihiin kaalin ijtimaaci bay yeelan karaan kaalin dhaqaaley yeelan karaan kaalin siyaasadeed bay yeelan karaan siyaasadda macnaheedu in jagala qabto maaha haddaana siyaasadda waan saameeya ha de ha mogta garanaysi waxaan diidanahay canfiiri kaalin kastoo la gelaya madaa anagu aan muslimiin nahay wax kastoo aan gelin raggi dumarba wax kastoo aan gelaynahay waa in axkaamtii diinta loo ilaashaa loo baahanya oo maarata loo fiirshaa loo baahanya oo laga duulo mawduucaas waxaa ka mida kow in jagal la qabtaa wax horta xaq ah oo qof kasta uu leeyahay maaha waa mafaahiimta khaldan oo gaalada noo meeriyeen weeye jagal la qabtaa xaq maaha oo aniga jago ilaa oo ilaa halaysiiyo ma odhan karo garamaysa jagadu waa xil laguu garto markii tilmaama la fiirsho iyo mudnaantaada la fiirsho ayaa dadka iskale jagadan oo ayaga loogu adeegahayaa ay ku gartaan bay ku timaadaa wax xaq ahoo laysiinaya maaha waa mid jagada waxaa lagu mutaystaa rag iyo dumar ma aha ee waa tilmaamo weeye waxaa ka mid a qowluhu tacala ina khayra man istaajarta alqawiyu amiin baa ka mid ah qofka wax loo dirso waxa ugu khayr badan qofka awoodda kartida leh aaminkaa ka mid ah ayaa loo dira nin inaag aan lahayn marka maarata waxa loo diranaya wey laakiin waxaa wehelisa marka qofkii marka waxaan loo dirahayo wax kale miyuu dayacaya ayaa la fiirinaya wax kale miyuu dayacaya maxaa waajibaadku waa laba darajo waajibna waa waajib fardicayn baa la yidhaaha anuu isaaranya la weydiinaya salaadayda xijaabkayga caruurtayda gurigayga anaa la weydiinaya rag iyo dumarba soo garamaysi midna waajib fardi kifaaya weeyo in ummadda loo adeegaa fardi kifaaya weeye boqol baa adeegi karta kun baa adeegi kara laakiin gurigayga caruurtayda iyo xijaabkayga iyo salaadayda anaa la weydiinaya dayacaadan aad ka wawuursan tahay sheekh bashiir
dumarkii haddii xataa masjidka aadahayaan ragga la mid maaha shuruuday leeyihiin bal waxaa diinteena ku cad in gurigooda u fiican yahay bay diintu sheegaysaa maxaa yeele markay guriga ka baxayso guri ay ka tegayso waxbay kaga tegaysaa waxa ay ka tegaysa armay dayacamaan bay diintiinoo leedahay ilahi subxana watacaala khaaliqa oo abuurtay ayaa salaada ka cafiyey jimcuhu ka cafiyey jamaacadu ka cafiyey maxaa looga cafinaya masaajiska imaada haddii la adduumo maa la yihaaho sababto haddii soo kacdo culayska m markay markay masjidka aadayso culayska fuulahaya ayaa loo diidahayaa inay labisanayso isdiyaarinayso isdiyaarinaysaa loo diidahayaa inay caruur ka tegi karto baa loo diidayaa caruurta ama waa ka tegaysaa ama waa xambaaranaysaa nabi sal l soo tukanhaya ayuu wuxuu maqlay aan maaratay caruur ooyii soo maqlay soo tukanhaya markaasuu salaaddii fududeeyey wuxuu yidhi inaan dheereeyaan rabeye oo intaan maqan markaas waxaan isir gabadhaa qalbigeeda ilaali buu nabiga sal alayh wasalam garanmaysid marka xataa salaaddii saamaynaysa marka masaajidka la tago soo garanmaysid magarat marka waxaan ka wadaa gurigeeda inay joogtaa loo firaaqaynayaa oo loo gacan banaanaynayaa allihii khaaliqa ahay oo xaqiisi uus xaq u dhigo uusan jirinin ayaa fasaxay dumarka oo guriga jooga yidhi salaadayda aniga jamaacadayda jimcadayda waajib idin kuma ahaa la yidhi garanmaysid markaasa ayaga markaasa ayaga culays isi saarahayaan
sheekh bashiir laakiin masale diiniyahood noo akrinaysood leedahay in jawaahir xil qabataahi ma banaanahay ma jirta midda kale waxaa tihi xilalka ijtimaaciga iyo dhaqaaley qaban karaan marka hadday noqoto wasiirka ganacsiga wasiirka waxbarashada iyo meelaha lamidka maxaa diidaya waa kala labo waxaan ku leeyahay kelimada wasiir la yidhaaha waa xil gaara wey garanmaysid laakiin sida doorka ijtimaaciga qof kartilaa qaban kara wax kale aan dayacaynin aan waajib kale ku tumanaynin maalan fil hadda maalan marka siyaasadda la galay horta la isku sheegaya moogta marka siyaasadda la galay raggu ha dayacan hadda ninkii wax dayaca waa soo gelaya aan ku yidhi laakiin aniga waxay u helisaa waxay u helisaa guriga horta cidda mas-uulka aan ka ah oo maaragtay maaragtay anigu aan wasiir daakhiliyaha yaraahaa wasiir daakhiliyaha yaraahaa waxaa weeyaan waa hooyada ninkan wasiir khaarijiyahan yaraahaa soo garamaysid yaa sax tacbiir qof kasta door bay leedahay marka waxaa weeyaan gabadhii dowlka guriga ka saaran iyo caruurtu say maarata gabadha ugu baahan tahay hooyada ugu baahan tahay aabbaha uguma baahna walidaalika hooyada saddex xaq baa la siiyey ama saddex ixtiraam baa la siiyey sida xadiidku ahaa marka afraad baa la siiyey aabbaha maxaa yeelay baahida hooyada ay u qabaan baa ka badan baahida ay aabbaha u qabaan garamasi marka hooyadoo maqan baa ka khatarsan aabbaho maqan
jawaahir dee dayacaad badan baa la tilmaamayaa caruurtii guryihii meelaha qaarna tan waa arrimo diin buu ka hadlaya marka miyaysan ahayn inaad arrintaa ay jirtaa oo u baahan in dib loogu laabto guryaha
dabcan dalka iyo dadka oo dhanaa wada dayacan gabdhaha soomaaliyeed waxyaabaha hadda uu sheeqa ka hadlay inuu culimmada soomaaliyeed waa ixtiraamaynaa laakiin hal masalo suurtagal ma noqonayso fariista guryihiina ku jira aniga salaad la-aan ma soo baxno gabdhaha ragga salaamaya xal maran dhagaysanaya mar hadaladiis waxaa ka mid ahaa in maaragta qaarkood aanay ku qurux badnayn oo markay nimanka in hab la siinayo kale iyo qof walba ilaahay ayaa la xisaabtamaayo malaa-igna wuu leeyahay qofka asagaa waxaa laga rabaa inuu sharaftiisa middiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa ilaashado qofka iyaday u taallaa wixii qof walba oo qaldamayo aan waxaan aaminsanahay aniga waxa aan ahay ima garanayo anigana gabdhaha soomaaliyeedaan matalaya aniga gurigayga haddii caruur yaryar ay joogto aniga ii baahan caqliga waaqaca isiin maayo inaan caruurtayda ka soo tago laakiin markaan aniga ubadkayga barbaariyey la guursaday ilma dhalayaan anigana aan istusay in dalkaygii dadkaygaan wax u qaban karo oo maanta aan ayeeye ahay yaa ii diiday dayacaad maa jirta marka waa aniga iyo in ilamid ah diyaaradaha la raacayana hadda shan iyo labaatanka sanoo soo lasoo dhaafay ragga soomaaliyeed diyaaraday raacayeen hal diyaaradoo maanta gabdhaha soomaaliyeed loo kireeyo xal ku qabanayaan waxaan waxay ula muuqato waxaanu arkaynaa inaanay ahayn marka diyaarad la kireeye iyo meel lagu kirey anu horta weligay diyaaradna ma raacin diyaaradna lama kireyn laakiin waxaan raacsanahay oo aan soo dhaweynayaa boqolkiiba soddon iyo koontada haweenka waan weydiiyo annagu waan isku nimid war waxaan ma wax naloo yeerinaayo naloo dhiibaa mise waa wax annaga naga yimid waa annaga wax naga yimid waan isla fadhiisanay waa wada hadalnay waxaan u istusanay inaan wax qabanno waxayna ila tahay inta ordaysay shaqaynaysa maanta gabdhaha soomaaliyeed civil society-ga gabdhahan waa gabdhihii magaalada colaadda ka saaray isbaarada markay taalloo laisdilayay jidadka ka qaaday waa gabdhihii habeeniyo maalin u taagnaa nabadda waa gabdhihii in maanta soomaaliya ay dowlad ka dhalato kasoo shaqeeyey gabdhaha civil society-ga hadday noqoto wasiir hadday noqoto mid kale waad arkaysa gabadhii badda u doodaysee munahayd marka waxaa kaloo oo la yaab ah maalintii gurmadka iyo abaaruhu dhaceen batuulo gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo aan iskula jirnay sheekh bashiir ayay ku jirtay gudoomiye ku-xigeenka dhaqaalihiaan ku jirnaa shirwac oo iskula jirnay waxaan xasuusanayaa anagoo aroortii raadiyaasha u kala cararna ee fadhiisanna ee qaylinayno markaas caruura lagama soo tegay miya maxaa isku beega weerta iyo waranka maxaa kulmiya annaga waxaanu arkaynaa ragga soomaaliyeed inaanay u ogolayn gabdhaha inay kusoo biiraan siyaasadda annaguna waxaan rabnaa miiska talada inaan nimaadno dibna u laaban mayno meelna uga leexan mayno dad ku dulmi mayno waxaa kaloo la yaab ee marka in la dhaho caruuraa laga soo tegayaa qof walba oo mas-uula aabbayaasha waxaa jira kuwo badan oo ayagaba qayr mas-uula xaaraan iyo xalaal maanta soomaaliya cid ka ilaali karta male xildhibaanka xaaraan ku imaanaya dowladda xaaraan ku dhalanaysa sababtoo ay laaluush iyo iyo codee iyo kan ayay ku dhalaneen anigu marka waxaan isleeyahaywaba waxba waa dareemaya waxaan anu aaminsanahay marka rag iyo dumarba waxaa noo wanaagsan dalkan in loo wada adeego ummadan la samta bixiyo sheekh bashiir hooyada sagaalka bilood ee jiidaysa tubada naftada ee wadada hareeraheeda fadhida hooyada yaanyada ku gadaysa ee xabadda ku dhacaysa ee dhib ku haysto iyagaas miyaysan ahayn inaad ka hadashaan maxaa si gaara kuraasta iyo olaha haweenka kusoo beega xilligan
waxaan iskula jirnay tiri maxaan ku rahaa maaragtay ii sheegay guddiga badbaadada anigu ma aanu diidin anu culamaana shay xaaraan anaga ma aanu waafaqin ma aanu diidin anaga soo garamaysid runtii kalan fiican bay qaateen siyaasi maaha soo garamaysid maxaan ku rahaa maaragtay maxaan ku rahaa caruuray ka yimaadaan soo dayacay anu maan arkaynin haday tahana maarata waa gelin laakiin siyaasadda marka ooda laga qaado waa siyaasad ay geli karaan ay geli karaan dumar aan guri lahayn baa geli markii la wada fasaxo weeyaan
waaa rabnaa haweenka gosha waa kuwe da waaad leedahay haybku soo baxaano laakiinse dayacad imaanin marka jawahirjawahiro ilmahedi banaanka u baxeen oo waxba dhib haysan iyo dadka banaanka buu
horta dee banaanka banaanka waaba joogaanba ko banaanka dantooda usoo baxahayaan waa adeegtaan soo garamaysa waa noo imaanayaan ummadday u adeegahayaan takaadid maaha cabdullahi sharaxay horta arrintan oo haddaan gadaal u yar noqono haweenka magaaladan waxaa jooga ugu yaraan afar boqol oo kun oo dad soo barakacayaal ah oo aada u liita oo mararka qaarkood caruurtooda inta guriga uga tagaan kuwo kale ay yimaadaane ay qaataan ay ku tuugsi tagaan aya ayaa jooga marka waad garan kartaa afar boqol oo kun inta caruur ka noqon karta intaas way dayacanta waxaa kaloo jira hadda maalan dhaqanka soomaalida gabadhu marka ay tahay dadka dabaqada dhexe ay tahay gurigeeda waxaa jooga ugu yaraan saddex afar gabdhood ayaa joogta oo u adeegta ayaa joogta gabadhu marka hadday wax soo baratay oy subaxii shaqo tegaydo amay dhakhtaro tahay amay macalimo tahay amay meel kale ka shaqayso gurigeedii horta badanaa waa la jooga ama waalidkeedaa jooga ama waxaa jooga dadka ehelada waa arinta khilaafka dumarka iyo ragga ka sameyday reer galbeedka gabadhii boqoradda ahayd guriga soomaaliyeed loo adeegi jiray ninkuu u adeegi jiray oo heladeed u adeegi jireen oo waalidkeed u adeegi jiray ayaa markii ay tagtay reer galbeedka ayay waxay noqotay inay ilmihii xanaanaydo oo suuqa ka soo adeegto oo ay lacag u raadido odagiina uu iska maqan yahay halkaas ayaa khilaafkaasi aada moodaa inuu salka ku hayo marka gabdhihii soomaaliyeed haddii si loo fiiriyo intooda badan boqolkiiba lixdan toddobaatan mushkiladda waddanka ka dhacday ayaa guryaha ka soo saartay bannaankay joogaan waxa meesha ka maqani waxa waaye bashiir wuxuu ku celinayaa dayacaadan marka haddaan qodobka dayacaadda isla garanno ragga iyo dumarba waa la geystaa muxuu ah arrinta kale oo sheekh nuur sheekh bashiir uu ku dheeraaday waxaa ka mid ahayd awoodsiinta dumarka hadda mashruuca ugu weyn ee waddanka ka socdaa waxa weeyaan awoodsiinta dowladda dowladdaydina waan aragnaa lama awoodsiinayo mashruuca ugu weyn waaye oo dadkan ajnabiga oo dhan ay u joogaan waxay leeyihiin awoodsiin baan dowladda siinayna marka isku soo wada duuba waxaa loo baahan yahay inaan anagu mujtamac soomaali ahayd oo muslin ahaan ahaan aan u xisaabtano
sheekh bashiir sheekh cabdiraxmaan shariif oo dabcan hay-adda culummadana ka mid a ku nool america wuu la hadlay fiyood wuxuu sheegnaysan jiray wax diidaya marka laga hadlayo diinta islaamka marka saan usoo gebagabayna doodayna wax reebayo mamnuucayo aada leedihiin aayadda kusoo aroortay ama xadiiskaba kusoo arooray ma jiraan si dadku u qancaan ama ama horta waxaa weeye kow horta shaqada dumarka asaaskeeda waa guriga diintaa sheegtay ilahi subxana leeyahay waqarra fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada marka shaqada asaaska ee dumarka waa guriga maxaa yeelay guriga lagama maarmo tan kale ayada bixitaankeedu culaysiyu ayada ku yahay oo dumarka maanta markay baxeen waa garanaynaa yani maxaanku markay baxayso baarlamaan aadayso siyaasa aadaysaa maaragtay maaragtay yani fakar ama dareen dareen isqurxin ah mar kasta dumarka waa laga maarayn la'yahay kulligood maaha taban qaar waa jira asturan waa jiraan fiican soo garanaysid marka waxaa weeye inay xaaraan ku dhacdo baa usoo degdegaysa dumarkii markay ma baxayso ama maaragtay meel aadayso hadday aroos aadayso hadday baarlamaan aadayso hadday siyaasa aadayso xijaabka luu kali
waa mahadsanyahi horta sheikha annaga waxaan nahay dad muslina shareecada islaamkana waa ka dheragsannaha anugu waddanka ingiriiska sagaaliyo toban sanaan joogo waxaan aaminsannahay markaan xagga joogno waxaa la qabtaa mutamaro culamadu dadka ay la hadlaan sheekh mustafe iyo kuwa afrikada jooga een sheekh umul iyo way yimaadaan ilmahan geynaa weli magaaladan sideed sanaan joogay ma arkin horta culimmadoo dad inta isugu yarta ummaddii wacyigelinaysa dhan walbaba ha noqoto oo waxaa loo baahan yahay isbartiibooyinka iyo toddobiyo tobanka degmo hoolal waaweynay leeyihiin ummadda bal horta ha la wacyigeliyo oo raggaa uga horreeya ragga waxa laga bedelo annaga horaan kuu sheegay wakhtiga wuxuuna baray inaan wax isku tarno shaqayno anuu afar gabdhoodaan dhalay wiilna ma dhalin gurigayga ciddaan ku sugaaya ma garanayo marka oo haddaana aniga shaqaysan ama ina ayadoo ii shaqaynin ma ma fahmaayo cidda shaqaynayso aniguna waxaan diyaar u ahay intay nafta igu jirto inaan magaaladii aan ku dhashay ku barbaaray inaan u adeego ummadda ku nool ee jilicsan midka indhoolka midda qaraxa lagu dilaayo midda dhibaatada ku dhacayso kabihii aan gashaday habeenkii qaraxi shaamow ayaa weli iigu jira hal maalin mana sanin ilaa habeenkii qayladhaan waa waray ilaa yowmul hada weli waa soconaa aniga marka waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay inta maqan iyo inta joogtaba qof maantay gabar soomaaliyeed oo fikir gaal wadato ama wax ka bedelaya ma jirto gaalada waa la deganahay waa la noolnahay nabadgelyaan ku haysanaa waxbarashaan ku haysanaa muslimiinta ugu badanna wadanka ingiriiska ay ku nool yihiin cabdulaahi shirwaac maxay kuula muuqataa gebagabada gabagabadu sidaan ku bilaabay waxay la tahay in loo baahan yahay in wax badan la wada hadlo culummaduna ay wacdiga aada u badiyaan gabdhuhuna aynaysan maaragtay soo dhaweeyaan wacdigaas arrintaanina arrin oo siyaasad lugta ku leh waayo ma aha arrin iska wacyi caadiga keliya ma aha arrintaas isku dheeda culummadu xoogaa maaragtay inay inay xoogaa u dhimriyaan haddii maadaama aan lalahayn maba noqon kartidba xilm aan la dhehaynin in gabdhuhu hadda ay soo qaadeen oo gabdhuhu hadda fasiraadda ay muujiyeen mashruuca waan ku dhex jirnaa waxa waaye culummadu waxay noo diidan yihiin inaanu kaalinta iyadii aanu helno raggii bay nagala safteen marka culummadu inay isberi yeelaan ayaga udhoodu oo cadaaladii xaggeedii ay usoo dhawaadaan oo mujtamaca dhanna cadaalad loo raadiyo rag badan oo siyaasadda u ordaya oo aan kayra mas-uuliyiin u dhodhow aan anigu dhehi lahaa ayaa jira oo u baahan in laga hadlo oo la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel laga joojiyo maaragtay
sheekh bashiir waxaad ogolaatay nolosha caadiga inay qayb ka noqdaan nolosha ijtimaaciga waxbarashadii dhaqaalihii marka masale haddaad leedahay masaladaasaa ilaa ilaa diideysaahina ma muuqato marka gebagabadu waxay tahay laba kun iyo afartii waxay soo socday ilaa maanta aakhirusaa waxaa kusoo beegay in meelaha qaar ay tuhun ku yimid siyaasad ka dambeysay shirwac saas uu tuhunsan yahay marka gebagabada waxay kuula muuqataa horta dee kelmadaan ka jawaabay horta la kusoo celisid ma aha waxaa weeye mawduucan dumarku kaalintooda jawaahir ay sheegtay kaalintooda jawaahir ka sheekeynayso anagu waxaa leenahay hawadan ha sii ziyaadiyaan soo garmaysid waa kaalin bishoodood ma aragtay waxbaa la qarxiyey waa taakulaynaa boqolaal taakuleeya looma diidana soo garamaysa laakiin jago la qabtaa axkaam gaarihe leedahay ku yidhi axkaam gaarihe leedahay jago la qabtaa miisaan gaarihe leedahay jago la qabtaa waa wilaayo wilaayadana awooday u baahan tahay faraaqay u maaragtay yani u baahan tahay waxay u baahan tahay qofku inuu fuudiyo u baahan tahay yani ayadda waxay leedahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu ayaga ayaa mas-uulka ahoo maaragtay dul meeraya ama maaragtay kor istaagan ama maarata maamulaya dumarka ayaddaas marka waa caam ragoo dhan sheekh bashiir waxaa waxaa barnaamijkan dhegaysanaya dumar badan oo aada u daneynaya doodan waan hubaa inay gebagabada filayaan inaad warcad kaga tagto oo tidhaahdo sidan sidaan bay ogolyihiin marka xilal aada isleedahay haweenkan ha qabtaano xilka isagan ha ka haraana ma jiraa oo aada noogu soo koobi lahayd waxaan kuusoo koobayaa xililka ijtimaaciga iyo xililka iqtisaadiga xililka ijtimaaciga waxaa weya wixii bulshada adeegeeda ku saabsan way qaban karaan ha laakiin xil wasiir dumarku waxay ka ahan kartaa wasaaro ay dumar leeyihiin dumar bay maamuli kartaa lakin rag ma maamuli karto soo garanmaysid maxaa yeele qawaamada rijaalka bay midda ka hor imaanaysaa dumar dumar bay xukumi karaan dumar rag ma xukumi karaan caam ahaan waa sidaas baarlamaanku waa meel waxaa la isku haystaa baarlamaanku ma meel maamulba mase waa meel kala bixin ma garatay
jawahar inaad baarlamaankii tagtaan laakiin aada ilaalisaan suuraddii islaamka
horta sheekh bashiir waa mahadsan yahay waxaan u malaynaa wadanka hadda maimaan hore uu joogay gabdhaha baarlamaanka iyo kuraasada loo fadhiyana way arkayeen wasiir inay ahaayeenna way arkayeen marka hay-adda culimmada soomaaliyeed haddaa la aas-aasay oo hadeer uu ka hadlayaa laakiin ilaa iyo xilligii dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa cabdiqaasim gabdhaha soomaaliyeed wasiiray wada ahayn ilaa cabdiqaasim haddana way ahaan doonaan marka annaga wixii diinteenna islaamka ayna farayso diyaarinna meel gabdhaha gooni oo lagu ilaalinayana ma leh waa la isdhex fadhiisanayaa guddiyuu leeyahay rag iyo dumar ay leeyihiin hadda gabar muslina inay albaab inta xirato keligeed meel ku jirto oo nin raga la galana shareecadan qabinba wixii mujtamaca loogu adeegaya bulshada inaan u adeegno waa noo ogolaaday qabowgii iyo mukayfkii iyo baabuurtii iyo dhaqaalihiina inuu shiiqa noo diidayana aaminsanahay aad baad umahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo ay marti noogu ahaayeen kana qayb galeen sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo dhowaan arrintaynu ka doodayna muqdisho kasoo saara bayaan ay kaga hadlayaan cabdulaahi maxamed sharuucah guddoomiyaha bulshada rayidka oo barnaamijka nagala qayb galay iyo jawahar baarqaba u oleysa arrimaha haweenka oo qayb ka ahay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho